wararka ka imaanaya deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud ayaa kusoo waramaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug iyo ciidamada deegaanka ay dib uga baxeen deegaanka ceelgaras kadib markii shalay gudaha deegaanka miina ay kula qaraxday mas-uuliyiin ka tirsan galmudug waxaana ciidamada ay bilaabeen hubinta amniga gudaha deegaanka inkastoo ciidamada ay ku sugan yihiin goob aan sidaa uga fogeyn deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud haddana wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinaya amniga ceelgaras waxaana mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in aysan jirin ka bixitaan ciidamada ay ku faarujiyeen ceelgaras gudoomiyaha gobolka galgaduud cilmi cali ganey ayaa v o a u sheegay in ciidamada wadajira aysan ka bixin deegaanka ceelgaras waa mahadsantihiin v o a waxa weye horta dadka waxaa isku qadayaan waxa weye sidaad sheegayso ceelgaras waa la tegay ciidanka iyo dowladda iyo milayshiyadii deegaanka madaxdeyda ayaa qabtay waxaana ka dhacay qarax kadibna waxa weeye baaritaano ayaa laga bilaabay waxaana hadda gacanta ku hayaa ciidankii maxawsideeda ahaa ee dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba la shaqeynayo baarlankaba ahaa ma jiraan in ciidamadii ay dib uga baxeen oo hadda maleeshiyada al-shabaab ay mar kale dib ugu soo laabteen ceelgaras maya ma jirto ma jirto waxaa jooga ciidankii maxawsleyda ee deegaanka maxamed raab
gudoomiye ee la helay iyana waa la qabtay bal haddaad nala wadaagtid xaalada guud ee labada deegaan
een la helay waa la qabtay waana la joogaa oo ciidanka dowladda iyo ciidankii qabiilka waxoo dhan waa joogaan wax dhibana kama jiraan sidii loo qabta ayay gacanta ugu jirtaa iyadana howlgaladii ugu dambeeyey iyo dhaqdhaqaaqyada socdaa ee deegaanada gobolka galguduud deegaano badan ayay ka socdaa gobolka galguduud waa gobol ballaaran weeye deegaano badan uu ka socdaa ilaa afkaas galcad ilaa inta loo gaaro ilaa halkaas ilaa baxdo waa gobolka galguduud halkan hadda wajahadan dhuusumureebna socodyo badan iyo baaritaano badan baa ku socda insha allahna waxa weye waxaan rajeyneynaa inay garbaha la isku qabto oo si miisaaman loo socdo oo cadowga u sheegin jaalis dambe uu soo kusoo dhex galo deegaanada shalay deegaanka ceelgaras markii latay miina qarax ah waxaa ku dhintay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sidee looga feejignaan karaa dhagarta iyo qaraxyada maleeshiyada al-shabaab adeer horta waxa weeye meesha waa meel dagaal meel dagaalna qarax iyo dhibasho iyo dhaawac intaba waa lagu talagalay ujeedada laga leeyahay iyo mabdaa laga leeyahay oo ah in laga safeeyo khawaarijta ka weyn arrintaasna waxa ku dhacday nimankan waa niman filiyaalo oo xubadooda kusoo haatay hadda miina inta meel dhigaan ay ka cararaan waxa weeye marka arrintaasi waxay ku dhacday miina ay dhigeen oo meesha ay u dhigeen cadowgu ayaa waxay noqotay in ay nimankaas adsiibto sidiina ku noqoto laakiin awood iyo mataqaana tabar waxay wax ku yeeleen maahayn ayagana waxaan leenahay samar iyo iimaan meesha ugu fiicneed oo lagu dhima lahaa ayay ku dhinteen kiisyaal xildhibaana ay ahaan dadka reer galgaduud xilligan muyaaiin ka qaybgalka iyo xoreynta dagaalka ka dhanka al-shabaab hadeer su-aalaha aan isweydiinay kamid tahay malaha dadkan iska social mediaha ku waashay oo waanaba middaa maqashaan malanaya reer galgaduud asal iyo farac bay u leeyihiin cadowga inay meel iska saaraan shabaabna dadkii ugu horreeyey ayagoo intaan ka tiro badan looga cadsasho badan yahay dowladno aysan gacan ku siinin ayay shabaab shabaab meel iska saareen iskana xoreeyeen marka niman mau diyaarsan yihiin iyo ma yaqaanaan iyo ma iska celi karaan niman layaa maaha tijaaraas mar hore ka baxeen waa niman u darban inay cadowga shabaab meel saaraan waana saareen haddeer taana waxaa ku dareemi kartaa deegaanada galmudug ama midug ha ahaatee ama galgudug ha ahaatee waxaa jooga boqolkiiba sagaashan waa waa qabaa'ilkii ciidamadooda dhul laga soo baxana ma jirto dhul shaqo qabsana ma jiro horaa loogu sii socdaa marka innaba hala ekaateen waa meelaha guulaha weyn laga gaari waayo haddana waxaan ku xaqiijinayaa ciidanka ilaahay kaas ayaan xoogeysan doona wakti dhowna ciidanka ilaahay waa laga gacansaday doonaa waana laga saari doonaa deegaanka dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa si nabada kula wareegay deegaanka xillabi ee gobolka mudug kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay isaga baxeen xilli hore oo maanta ah sida guddoomiyaha degmada baxda maxamed cabdulaahi muuse oo v o a u xaqiijiyey
waa ku dhowahay v o a waa mahadsantihiin walaalow waxay ciidamadu saaka ay ka ruqanseen fariisimo ay fadhiyeen waxayna gaareen meelo badan oo ay ku sugnaayeen cadowga khawaarijtu deegaanka xinlebi oo ah meel istraajiga oo runtii aada iyo aad een u ahayd meel istraajiga ayay saaka ciidamadu qabteen kadibna way kasii gudbeen kuma aynan rakanin haddana waxay ku sugan yihiin sirgo meel la yidhaahdo iyo qodqod iyo ilaa iyo meel la yidhaahdo korodhi marka insha allahu mar dhowna meelo kalean gaarin doona biidnillah markaad la wareegeyseen ciidamadu xilladii ma jireen wax iska hor imaad ah oo ciidamada ay la kulmeen oo dhanka maleeshiyada al-shabaab idinkaga yimid
ma jirin si nabad ayaan kula wareegnay deegaanadan kula wareegnay maleeshiyaduna de tabarna ma hayso talena ma hayso inay ku dagaalantana meelo badan uma badna marka insha allahu waxaan rajeynaynaa inaan meelo badanna dib u gaari doono dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa ka socda qeybo ka mid a gobolada mudug iyo galgaduud kuwa oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka waxaana qeybo ka mid a deegaanadii ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab muddo ka badan toban sano hadda ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug waxaana ka socda deegaanadaasi howlgallo xoogan oo looga xoreynayo maleeshiyada al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo